Hay'adda Tadamul Social Society iyo Xarunta Gargaarka iyo Arrimaha Bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan ayaa u kala saxiixday heshiis muhiim ah oo ku saabsan dhismayaal kaabayaal nololeed oo cusub oo laga hirgelinayo deegaanka Luqluq oo ku yaalla waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Heshiiskani ayaa dhigaya in laga fuliyo mashaariic dhisme oo baaxad ah oo ka kooban laba boqol oo guri oo deegaan ah, xarun caafimaad oo casri ah, masjid weyn oo bulshada, adeegyada dugsiga, waxbarasho, biyo gelin, wadooyin iyo dhismayaal kale oo taageeraya nolosha bulshada deegaankaasi. Mashruucani ayaa ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo adeegyada aasaasiga ah, lana caawiyo qoysaska nugul iyo dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanka Luqluq si ay u helaan nolol xasilloon, caafimaad iyo waxbarasho. Mas'uuliyiinta labada hay'adood ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin iskaashigan, iyagoo xusay in mashruucu uu yahay tallaabo hor leh oo lagu gaarayo yoolka bini'aadantinimo iyo horumar waara.
waxaa inoo suurta gashay inaan wada saxiixanno annagoo ah hay-adda tadaamus social society iyo xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada heshiis lagu fulinayo mashruuc laga hirgelinayo degmada kismaayo ee waxa weeye dowlad goboleedka jubbaland ee dowladda soomaaliya kaasoo insha allahu tacala lagu hirgelin doono dhismaha laba boqol oo guri oo wata adeegyada aasaasiga ah sida isbitaal iskuul iyo masjid sidoo kale wuxuu mashruucu wataa hanaan casri ah oo loo dhisi doono guryahaas oo waddooyinkii leh iyo adeegyada kale oo aasaasiga u ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda aan la fulinayno xarunta gargaarka ee malik salmaan taasoo wada shaqayn muddo dheer aan soo wada lahayn projectyo badanna aan soomaaliya guud ahaan ka fulinay mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc runtii lagu beegsan doono ama looga faa'iideyn doono qoysaska iyagu ku saamoobay dadadkii ka dhacay jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala annagoo la shaqayn doono hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer stateba in aynu insha allahu tacaala mashruucaas la xaqiijin doono islamarkaasna noqon doono mashruuc aada muhiim u ah wuxuuna ka mid yahay mashaariicda waxa weeye recoveryga ama dib u dhiska iyo dib usoo nooleynta ama dib in loogu yagleelo nolosha asaasiga ah ee dadkeenna iyo bulshadeena mujtamaceena u baahan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa xarunta boqor salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii aan ka gaabin kaalinta muhiimka ah ee markay noqoto gargaarka iyo garab istaaga bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba ka qayb qaadatay mashruucaas hirgelintiisii iyo fududeyntiisii waxaana rajeynaya insha allahu tacaala inuu noqon doono mashruuc guuleysta oo bulshadeena ay ka faa'iidaysto aad ba mahadsantihi Waxaa la filayaa in mashruucani si rasmi ah u bilowdo bilaha soo socda waxa uuna wax weyn ka bedeli doonaa nolosha dadka deegaanka Luqluq iyo nawaaxigeeda.